إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
xiisad colaadeed ayaa weli ka jirta deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee duleedka maxaas iyadoo dhinac waliba dhaqdhaqaaq u wado askar ugandhees ah ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar ku qadeen fariisiin muqdisho ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka ah weeraro ka dhana ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu qaday fariisimo ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxa uu ka hadlay sida uu u arko filimkii waxbarashada ku saabsanaa ee alkataa'ib ay soo saartay dadka degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maamulka degmadu uu dhulboob ku hayo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin aan looga adkaa karin mashruuca macawsley ee ay abaabushay dowladda federaalka ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xiisad colaadeed ayaa waxa ay ka jirtaa deegaanadii shalay lagu dagaalamay ee duleedka magaalada maxaas iyadoo dhinac waliba uu dhaqdhaqaaqa wado inkastoo niyijab xoogle laga dareemayo ciidamada dowladda federaalka haddabana goor waliba ayaa dagaal la fili kara waxaana xusid mudan in iyaga iyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin mid waliba uu diyaar yahay ciidamada dowladda federaalka ayaa shalay waxaa lagu jebiyey dagaallo ka dhacay halka iminka ay ku sugan yihiin deegaano dhanka bari kasii xiga iyadoo dib loo soo ceeriyey waxaana laga dilay tobanaye askari iyadoo tiro kalena laga dhaawacay dadka ka dhinta dhanka dowladda federaalk waxaa ku jira saraakiil dhanka dagaalka muhiim u ahaa askar ugandhees ah ayaa waxaa lagu dilay qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose shalay gelinkii dambe qarax ka dhacay magaalada baraawe ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weyraantii laba askari oo ugandhees ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa la sheegay in qaraxa ay ka dambeysay ciidamada dowladda federaalk ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisiin muqdisho ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk ah dagaal muddo socday ayaa waxauu ka dhacay halka loo yaqaano caligani oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaare ah oo gaaray askarta weerarka lagu qaaday weeraro ka dhana ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu qaaday fariisimo ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo laba fariisin oo kale ah laba garas iyo buundada daariq ciidamo ku sugan ayaa xalay weeraro lagu ekeeyey waxaana weeraray ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada ku sugan buundada daariq ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraantii hal askari halkaa looga dhaawacay ciidamada ku sugan duleedka magaalada kismaayo ayaa si joogta waxay la kulmaan weeraro kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin sheekh abuu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxauu ka hadlay sida uu u arko filimkii waxbarashada ku saabsanaa ee alkataa'ib ay soo saartay maxamed daahir calisow ayaa ka waramaya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowaan soo saartay filim xiise leh oo looga hadlayay tacliinta dalka iyo dhalan rogga lagu hayo ubadka soomaaliyeed filimka ayaa aad looga hadlay oo lagu lafaguray waxyaabaha ka dhashay manaahijta yunesko ee dadkii wax ku soo bartay iminka horboodayaan gumaystaha ku soo duulay dalka waxaa qaybaha hore aad looga hadlay raadadka iyo saamaynta iyo fasahaadka diineed ee ka dhashay manhajka yunesko filimka oo laga daawaday meelo kala duwan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa tacliiq saaray uu soo dhoweeyey qaar ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid a culimmadaasi ayaa isdul istaagay filimka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee ka hadlaya tayaxumada waxbarashada dalka soona bandhigayay manhajka waxbarasho ee ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin sheekha oo tacliiqan ka jeedinayay goob lagu daawanaya filimka ayaa tilmaamay muhiimadda filimka uu xambaarsan yahay inay ku urursan tahay saddex qaybood isagoo qaybahaasi isdul istaagay manhajka dalka ka jiray wuxuu ahaa dadkii ka soo baxay baanu aawa caawa arkaynay oo hebel oo hebel oo al oo hadda inaan isdul taaga aan u baahnayn oo dhegihiin aad ku maqlayseen indhihiin aad ku arkayseen soo saas mayna walaalyaal waaya taas waa qaybtaas oo kuma dheeraanayo qaybta labaad manhajkii marka la soo saaray alxamdu lilaahi maxaa tallaabo la qaaday laba tallaabo ayuu maktabu tarbiya oo tacliim qaaday tallaabada koowaad waxay ahayd kulliyad ayaa la dhi- la mag- la dhisay oo macalimiin tayo leh oo manhajyadu ka dhisan tahay dhigaya waxay soo saareen kulliyad icdaad almucalimiin waxaa intaa xigay in bulshadii iyo qabaa'ilkii lala kulmo oo manhajkii laga gado oy arkaan ilmihiina waxaasaa loo dhigi jiray waxaanaa jira abuu muslim waxa uu qeexay in ummadi ay tahay oo ay ku qiimaysan tahay manhajka ay ku dhaqanto sidaasi darteedna shisheeyaha ay ogaadeen in meesha uu ka sii baxayo manhajkooda marka lasoo ururiyo waxa weeyaan ummaddan waxa lagu qiyaasayo oo lagu miisaamayo ummadii inay tahay manhaj soo saas ma ahayn gaalo way og tahay marka waxay ogaatay manhajkeeda meesha inuu kasoo ka baxay mujaahidiintuna manhaj nadiifa inay soo saareen aan hadal yar dhexgashade sheekhii shahiidka ahaa caalimka ahaa oy maraykanku beegsadeen ee yeman u dhashay ma taqaanin sheekhaas الشيخ أنور العولقي محو يري متقان هذا ال- إن دحل قلع أيو كهضلي وحو يري الدونك صحواتك إسلاميك إن حركاتك لما المسلمين تا دروسها كقاتين بو يري ها يجي دروسها كقاتين حركة شباب مجاهدين لأن عيدوا ويبدين لكن قارهان هدانا وحقي وحبرشده ugu dambayntii sheekh mukhtaar abuu muslim waxa uu sheegay manhajka ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin inuu fiday oo uu ka tillaabay wilaayaadka islaamiga ah manhajkiin ummaddii waa gaaray bal waxaan idinku bishaaraynayaa manhajkii wuxuu u gudbay almudun almuxtalla soo ma jeedid ilaa iyo dibadaha laga soo dalbaya soo ma jeedid manhajkii wuxuu noqday in guryaha ay dad waaweyn xataa ay, ay wax ku bartaan wala fiirsada walaalayaal marka ilaahay allaha nagu anfaco camalkeen ikhlaas allah nooga dhigo si kastaba ha aatee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dagaal adag kula jirta shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa dhanka kale dadaal iyo juhdi ballaaran ku bixisay in ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ay u soo saarto manhaj waxbarasho oo islaami ah loogana maarmay manaahijta unesco xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin aan looga adkaa karin mashruuca macawisley ee ay abaabushay dowladda federaalka ah maxamed amiin ayaa warkan inoo haya mid ka mid ah xildhibaanada golayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si kulul kaga hadlay maleeshiya beeleedyada ay xukuumadda xasan sheekh ka dhistay dalka si ay ula dagaalamaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab senatar cabdi ismaaciil samatar ayaa maqaal dheer oo u qoray waxa uu kaga hadlay dhibaatooyinka laga dhexli doono maleeshiyaadka macawisleyda oo ay soo dagaalgelisay dowladda federaalk waxa uu sheegay in xukuumadda cusub ee xamse cabdi barre uu madaxda ka yahay ay dhiiqa lugaha kula jirto kadib markii ay hubeysay maleeshiya beeleedyo durbadiiba bilaabay inay fal argagaxle u geystaan bulshada waxa uu tusaale u soo qaatay in beelo gaar ah ay hubaysay dowladda halka beelaha qaarna aysan hubaysnayn taasi oo dib u soo noolayn karta colaaddii sokeeye cabdi ismaaciil samatar ayaa maqaalkiisa ku adkeeyey in aan mujaahidiinta looga adkaan karin maleeshiya beeleedyo maadaama ay horey isaga difaaceen ciidamada shisheeye iyo kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxa uu ka digay in dib u soo nooleynta maleeshiya beeleedyadii soomaalida kala irdheeyey ay sababi doonto in dalku uu dib ugu laabto sidii uu ahaa soddon sano ka hor aqoon-yahano soomaaliyeed iyo siyaasiyiin ayaa horey uga digay dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud oo fidno ka dhex abuuri kara beelaha soomaalida
dadka ku dhaqan degmada daaniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maamulka degmadu uu dhulboob ku hayo sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi cabdulle sheekh nuur waa oday da ah oo ku nool degmada dayniile ee magaalada muqdisho wuxuu ka cabanayaa guddoomiyaha degmada dayniile ugu magacaaban dowladda federaalka jacfar sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wuxuu sheegay inuu ka dumiyey guri uu ku leeyahay degmadaas isagoona qayb ka mid ah dhulkiisa si qasaba uga qaatay ninka hadlaa waa cabdulla sheekh nuur gaadooy oda la yidhaa heerday niilaa dhulaan ku leeyahay laamiga saaran oo afar boosahoo ilmakuweyga qayb leeyihiin qaybna anigu aan leeyahay markii dambe ou jebiyey jacfar oo aada jaamacadda gaahayr oo dhulkayga ku baaba'shay lix boo lix qolow iga jebshay toddoba mitirna waa ka cunyey dhulkii albaabadeennii jidka u dhexeeyey oo faranjibaalaha ahay oo jidka noo ahay aa xoog iyo qoray dabajeex noogala qaadaa wuxuu sidoo kale sheegay inuu cabasho xoogan ka yahay maamulka dayniil ee dowladda federaalka waxay iga qaateen lacag canshuur ah oo ay igu jareen inaan dhisan karo dhulkayga markaan dhismihii bilaabay kii lacagta iga qaatay ayaa dumis ku bilaabay dhulkayga ayuu yidhi cabdulle sheekh nuur oo ka mid a qoysaska ka cabanaya maamulka degmadaas waxaan ka cabanaynaa degmada dayniile maamulka dayniilaan ka cabanaynaa waxay iga qaadeen saddex boqol oo doolar saddexdii boqol maalinkii haddii layga qaado warqadii laygooyo subaxdii dhisa daanmaagay ninkii lacagta gacantiisa ku qaaday aa inta yimid ow dhisma igu duusho waa meelaan kala dambaynu ka jirin waa meelaan sharci ka jirin waa meel masaakiinta iyo shacabka aan hubaysnayn lagu boobaa waxaa caddaana shacabka meesha joogaa inuu dhib xoog la qabo waxau ku qabaana waa maamulka nabadgelyada haddii maamulka laga waayo shacabka lagu arki maa shacabka waa shacab xasilan oo masaakiinho nabadgelyada u hagaagsan ma ahan arrin cusub in dowladda federaalka ay si qasabaha dhulalkooda uga qaadato dadweynaha ku nool magaalada muqdisho warkii oo dhegeysta la idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duurnimadan waa inageenta